magaalada kismaayo jubbaland weliba tababarlaanka gabagabeeyey boqol iyo konton haween oo baraday xirfadaha farsamada gacanta sida ilaansaarka iyo talow kudarka kaasoon uusan dareerin muddo saddex biloode munaasabadii ritaanka tababarka weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda haweenka walbarashada tamarto khiraadka biyaha xildhibaana agaasimayaal guud iyo gudoomiyaalka haweenkaiyo marti sharaf kale gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada jubbaland xildhibaan share cabdi maxamed oo ku hadlay munaasabadeen ammaani dadaalka wasaaradda haweenka iyo ka taageeraasa horumaryowka haweenka jubbaland haween waxbarataan waa bulsho waxbarataan la yiri waxaad barateen waxaanan ka dhammaanaynin oo wax soo saar leh farsamada gacanta waa warshad waxaad ogtihiin dharkan waxaa weeye dad baa soo sameeyey china nogala keenaa ama dubayaa nogala keenaa ganacsi dheer iyo soo maraa isagaan gadanayn maanta waxaan taagannahay magaalada kismaayo warshad lacag la'aanna inaad dharka isaga laga sameeyo oo maanta annagu aan ka gadanayno intaasna waa guul la gaaro weeyo aqoonta waan haynaa cilmiga waan haynaa laakiin farsamada naga xumeed laakiin farsamadii maanta waa baranay sooma waxaan codsanayaa xafladda quruxda badan in ay noqoto mid miro dhasho oo shaqadan ay sii socoto warshad baad tihiin warshadana ay noqoto mid wax soo saar leh taana waan ka codsanayaa oo arrintan aan lagu khasaarin wasiirka wasaaradda walbarashada hidaaya taarinta sare jubbaland cabdinaasir seyraar mahya dhinisha bogaadi haweenka dadaalka ku biyen helowka xirfado cusub oo walbadan ku taro doona dawalowka baahyaasho ilaah waxaa loogu dhawaa waxbarashada bulshada iyo adduunka waxaa lagu hormariyaa waxbarashada waxaan barannay kulligeenba waxaan dardaarmaynaa in aan gacanta midig ku qabsanno hadduulaa idhaahdo annagu ka wasaaradda waxbarashada ahaan wasiiradda waanu wada shaqaynaa wasiir hadda ka dambana waa kaala shaqaynaynaa hadduulaa idhaahdo doorka annagaan ka qaadanaynaa dowrka annaga yaan ka qaadanayna abdullahi idhaahdo gabdhaha soomaaliyeed waxay ahaan jireen gabdho lafdhowr u ah bulshada haddana sidii wayihiin intan halka fadhida oo soomaaliyeed oo maanta qabiil gooni aan ahayn oo wax la baray oo sida la sheegay isku luuqada isku diina isku cafa runtii waxaan leenaha ambalyo waa wax weynoo runtii aad iyo aad aan u bowaadinayno gabdhahu marka sida la sheegay gabdha waxaa baratay waxaa leedahay waa bulsho waa run maanta ragga soomaaliyeed waa ogtihiin mas-uuliyad daro yani waxay noqdeen intooda badan reer mas-uul carruurtii iyo waalidkiiba idinkaa laydinku ogyahay arrintaas kaga dhagaya haddii laa idhaahdo mas-uuliyad weyn baana saaran waxaana leedahay waxaa barateen gacanta midig ku qabta gabagabadii weliba munaasabadda xirey wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland cadar cabdullah ismaaciil way faahfaahayday marxaladihii iyo walbarashadii iyo haweenka mareenga
dhammaan gabdhaha soomaaliyeed way mahadsan yihiin khaasatan gabdhaha u dhabar adeegay inay juhdi geliyaan waxbarashadan soo kallahaan carruurtoodii iyo guryahoodii ka soo kallahaan si daacadana shaqadooda u gutaan ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa barnaamijkan meel hoosaa laga soo qaaday juhdi badanaa la geliyey gabdhaha waa la soo xulay waxaa lagu soo xulay sida cadaaladda ay sheegayso ee aanan qof jeclaysi iyo magaciisi aan midna ahayn ee ah gabadha u qalanta barnaamijkan ama u baahano baahida dhabta ee haysa ayaa halkaan isugu keenay guruubkan waa guruubka shanaad oo ka qalanjibiya xaruntan haweenka iyo horumarinta maxay ahayde gabdhaha kismaayo ku nool maanta xaqa u yeeshay inay guruubka shanaad noqdaan waa gabdhaha barakacayaasha ah ama gabdhaha ka soo laabtay ritaanayska ah gabdhaha baahyaha gaarka ah qaba gabdhaha maaragtay tacdiyada iyo dhibaatooyinka ay ku dhaceen barnaamijka tababarka farsamada gacanteena qeybkeed dadaalada wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuq insaanka jubbaland iyo enkajarta horumaryowka haweenka